gudoomiyaha heedda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan iyo waliba magaalada hargeysa soo ka furay tababar ku saabsan maamulka iyo maareynta tababarkan weliba ku qiib galaya shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta hay-adda barakacyaasha iyadoona uu soo daree doono muddo saddex maalin ee gudoomiyaha heedda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan cabdikariin axmed maxamed xinif iyo weliba uusa ku warbiyey halkan saaka waxaa lagu qabanayaa oo la taliyaasha hay-addu ay ku qabanayaan baryahanba qorsheynayeen waa tababar saddex maalmood socon doona inkastoo tababaro badan oo isdabajoo ay qaban doonaan oo ku saabsan maamulka hogaaminta iyo maaraynta waa leadership and management hogaaminta iyo maaraynta ayay ku qabanayaan aad iyo aadna waa ugu mahadnaqayaa waxaanay u qabanayaan waa agaasimo waxeedyada agaasimo xeedyada madax qabyada iyo wixii kale shaqaale ka faidaysan doonaan muhiimada tababarkan lanqobade kookumaday ku-qiibgalyaalka tababarka iyo weliba uusan ku hadalay walyaabo iyo ka rajeena tababarka inay ku bariraan islamarkaana sii rajeeyo inay si sax ee bulshada iyo unka adeegi doonaan maanta waxaynu halkan u fadhinaa tababar laba maalmood soconaya oo ku saabsan leadership and management ama hogaaminta iyo maamulka shaqada tababarkaasoo loo qaban doono agaasimayaasha agaasimo ku-xigeenada iyo madax qeybeedyada hay-adda qaxoontiga barkacyaasha qaranka wuxuu qeyb ka yahay un qorshayaashii tababarada hay-adda ee sanadka bilowgiisa la qorsheeyey kuwaasoo runtii ujeedada ugu weyn ee laga leeyana ay tahay in lagu kobciyo aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha ee shaqada ay uga baahan yihiin dhinaca shaqada iyo howlaha ay qaranka u hayaan runtii tababarka waxaa bixin doona khabiir sare xasan cabdi madar oo muddo laba maalmood aynu halkan u joogi doono sidii runtii aynu dhexdeenana wixii aqoon u kala faa'iidaysanayno wixii tababarka runtii qorshihiisu siduu ahaana aqoontii iyo xirfadii shaqaalaha baahna aan uga qaadan lahaayeen gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga barkacyaasha qaranka tababarka inoo furi doonaa waxaanan kula dardaarmayaa guud ahaan shaqaalaha hay-adda qaxoontiga barkacyaasha qaranka inay runtii tababarka ka faa'iidaystaan muddada labada maalmoodana ay weeleeyaan waxyaabaha muhiimka ah ee runtii casharada ay ka qaadanayaan halkan hay-addu runtii waxay leedahay qorshe fog oo lagu kobcinayo xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha si loo tayeeyo runtii shaqada iyo adeegyada loo qabanayo dadka nugule hay-addu ay adeegto